waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka filiboy salaan annagoo ah bawlos iyo timoteyos oo ah addoommadii ciise masiix waxaannu warqaddan u qoraynaa kulli quduusiinta ciise masiix oo magaalada filiboy la jooga hoggaamiyeyaasha kiniisadda iyo caawiyeyaasha nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix mahadnaqiddii iyo farxaddii bawlos mar kastoo aan idin xusuustaba ilaahay baan u mahadnaqaa oo kol kasta markaan kulligiin idin duceeyo waxaan idin soo duceeyaa anigoo faraxsan wehelnimadiinna xagga ka wada shaqaynta injiilka aawadeed maalintii ugu horraysay ilaa haatan anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix haddaba sidaas daraaddeed waa igu quman tahay inaan sidaas kulligiin idinka fikiro waayo qalbigaan idinku hayaa maxaa yeelay kulligiin waxaad tihiin kuwa nimcada igala qayb qaata xagga xidhnaantayda iyo xagga daaficidda iyo xaqiiqaynta injiilkaba aniga ilaah baa iiga markhaati ah sidaan kulligiin idinkugu xiisoonayo xagga jacaylka ciise masiix waxaan ilaah ka baryayaa in jacaylkiinnu aad iyo aad ugu sii bato xagga aqoonta iyo waxgarashada oo dhan inaad waxyaalaha wanaagsan tijaabisaan oo aad daacad iyo ceebka saliin ahaataan ilamaa maalinta masiixa idinkoo ay midhaha xaqnimadu idinka buuxaan kuwaas oo ciise masiix ku yimaada oo ilaah u ah ammaan iyo mahad wixii ka dhashay bawlos xidhitaankiisii haddaba walaalayaalow waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan in waxyaalihii igu dhacay ay injiilka horumar u noqdeen sidaas daraaddeed waxaan askartii boqorka iyo kuwo kale oo dhanba u wada muuqday inaan ciise masiix aawadiis u xidhnahay oo weliba walaalaha xagga rabbiga badidood iyagoo xidhnaantayda ku kalsoon ayay aad iyo aad ugu dhiiran yihiin inay hadalka ilaah cabsila'aan ku hadlaan runtii waxaa jira qaar masiixa ku naadiya xaasadnimo iyo dirir qaarna waxay ku naadiyaan niyo wanaagsan qaarkoo waxay ku naadiyaan jacayl iyagoo og in la ii doortay injiilka daaficiddiisa laakiinse kuwo kale waxay masiixa u naadiyaan si ay dadka u kala qaybqaybiyaan iyagoo aan daacad ahayn oo ku fikiraya inay dhib igu kiciyaan anigoo xidhan haddaba waa sidee hadday iska yeelyeel tahay iyo hadday dhab tahayba masiixa si kastaba waa loo naadiyaa oo anigu taas waan ku farxay oo weliba waan ku farxi doonaa waayo waxaan ogahay in taasu badbaado ay iigu noqonayso xagga ducadiinna iyo caawimaadda ruuxa ciise masiix sida aan aad iyo aad u filanayo oo u rajaynayo inaanaan waxba ku ceeboobin laakiinse siday weligeed ahaan jirtay in haddeerna dhiiranaan oo dhan masiixa lagu ammaano jidhkayga hadday tahay nolol iyo hadday tahay dhimashoba waxaa nolosha ii ah masiixa waayo aniga waxaa nolosha ii ah masiixa oo dhimashaduna waa ii faa'iido laakiinse inaan jidhka ku sii noolaado hadday taasu tahay midhaha hawshayda waxaan doorto garan maayo laakiinse anigu labada dhexdoodaan ku dhibtoonayaa oo waxaan jeclahay inaan tago oo masiix la joogo waayo taasu aad bay iigu roon tahay laakiinse inaan jidhka ku sii jiro aad baa loogu sii baahan yahay idinka aawadiin waan aaminsanahay oo waan ogahay inaan sii joogi doono oo aan kulligiin idinla sii joogi doono horumarkiinna iyo farxadda rumaysadkiinna aawadood in faankiinnu ciise masiix ku bato xaggayga joogistayda aan mar kale idinla joogo aawadeed dhiirogelinta laakiinse dabiicaddiinnu ha ahaato mid istaahisha injiilka masiixa in haddii aan imaado oo aan idin arko ama haddii aan maqnaadoba aan wax xaaladdiinna ku saabsan maqlo inaad isku ruux keliya ku taagan tihiin idinkoo isku naf ku dadaalaya iimaanka injiilka oo idinku innaba ha ka cabsanina cadaawayaashiinna taas oo iyaga u ah calaamadda halaagga laakiinse waxay idin tahay calaamadda badbaadadiinna taasuna waxay ka timaadaa xagga ilaah maxaa yeelay waxaa laydinku siiyey masiixa aawadiis mana aha inaad isaga rumaysataan oo keliya laakiinse inaad isaga daraaddiisna u xanuunsataan idinkoo ku dadaalaya isku dadaalkii aad igu aragteen oo haatanna aad igu maqashaan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee filiboy waana ku saabsan isku mid ahaanshaha iyo is-hoosaysiinta haddaba haddii ay masiixa ku jiraan dhiirogelin iyo qalbiqaboojis jacayl ah iyo haddii ay ku jirto walaalnimo xagga ruuxa iyo haddii ay ku jiraan jixinjix iyo naxariis farxaddayda buuxiya inaad iskumaan ahaataan oo aad isku jecayl lahaataan idinkoo isku niyo ah oo iskumaan ah idinku waxba ha ku samaynina iskala qaybqaybin iyo faan bilaash ah laakiinse wax walba ku sameeya is-hoosaysiin idinkoo midkiinba midka kale ku tirinayo inuu ka kale isaga ka wanaagsan yahay midkiin waluba yuusan fiiro u lahaan waxyaalihiisa laakiinse midkiin waluba fiiraha u lahaado waxyaalaha kuwa kale ciise is-hoosaysiintiisii iyo isbixintiisii waa masaal fikirkaas oo ciise masiix ku jiray idinkana ha idinku jiro isagu wuxuu lahaa suuradda ilaah oo inuu ilaah la mid ahaado kuma uu tirin intaasu tahay boobis laakiinse wuu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg oo markuu nin u ekaaday ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto xataa inuu isku-tallaabta ku dhinto haddaba sidaas daraaddeed ilaah isaga aad buu u sarraysiiyey oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya in jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba ay magaca ciise u wada sujuudaan iyo in carab kastaaba qirto in ciise masiix yahay rabbiga in ilaaha aabbaha ah lagu ammaano nuurar dunida ku dhex jira haddaba gacaliyayaalow xataa sidii aad weligiin u addeeci jirteen iyadoo aan ahayn intii aan idinla joogay oo keliya laakiinse haatan intaan idinka maqanahay si sidii hore aad ugu sii badan badbaadadiinna ku shaqaysta cabsi iyo giriir waayo waa ilaah kan idinkaga dhex shaqeeya xagga doonista iyo xagga shuqulkaba farxaddiisa wanaagsan aawadeed haddaba wax walba ku sameeya gunuunac iyo murunla'aantood inaad ceeb iyo eed la'ataan idinkoo ah carruurtii ilaah oo aan iil lahayn oo ku dhex jira qarni qalloocan oo qallafsan kuwaas oo aad uga dhex muuqataan sida nuurar dunida ku dhex jira idinkoo hore u soo fidinaya hadalka nolosha si aan anigu u helo wax aan ku faano maalinta masiixa taas oo ah inaanan micno la'aan u ordin oo aanan micno la'aan u howshoon oo weliba haddii laygu dulsadqeeyo allabariga iyo hawsha rumaysadkiinna waan farxayaa oo kulligiin waan idinla farxayaa oo weliba sidaas oo kale idinkuna waad farxaysaan oo waad ila rayraysaan timoteyos laakiinse waxaan rabbi ciise ka rajaynayaa inaan dhowaan idin soo diro timoteyos si aan aniguna ugu farxo markii aan xaaladdiinna ogaado waayo ma aan hayo nin isaga la mid ah oo xaaladdiinna si dhab ah uga welwelaya waayo iyagu waxay kulligood doonayaan waxyaalahooda mana aha waxyaalaha ciise masiix laakiinse idinku waa taqaaniin xaqiiqdiisa in siduu ilmo aabbihiis ugu adeego uu isagu iigula adeegay xagga injiilka sidaas daraaddeed waxaan rajaynayaa inaan haddiiba isaga idiin soo diro markii aan arko sida ay xaaladdaydu u socoto laakiinse rabbigaan ku kalsoonahay inaan aniga qudhayduna dhowaan idin imaan doono ebafroditos laakiinse waxaan lagama maarmaan ku tiriyey inaan idin soo diro ebafroditos oo ah walaalkay iyo mid ila shaqeeya oo aan isku askarnahay oo ah kii aad soo dirteen iyo mididiinkiinna xagga baahidayda maxaa yeelay isagu wuu idin xiisooday kulligiin oo aad buu u tiiraanyooday waayo idinku waad maqasheen inuu bukay oo xaqiiqa isagu wuu bukay oo dhimashuu ku dhowaaday laakiinse ilaah baa u naxariistay isaga mana aha isaga oo keliya laakiinse anigana wuu ii naxariistay inaanaan lahaan caloolxumo caloolxumo dul saaran sidaas daraaddeed anigoo aad u dadaalaya ayaan isagii soo diray inaad faraxdaan markii aad mar kale aragtaan oo ay anigana caloolxumadu iga yaraato sidaas daraaddeed idinkoo aad u faraxsan isaga rabbiga ku qaabila oo kuwa isaga la mid ahna maamuusa maxaa yeelay shuqulka masiixa aawadiis ayuu dhimasho ugu dhowaaday markuu nafsaddiisa khatar u geliyey inuu dhammaystiro wixii ka dhidhnaa hawshii aad ii qabateen iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee filiboy xaqnimada runta ah walaalahayow ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay rabbiga ku farxa sida xaqiiqada ah anigu inaan isla wixii idiin soo qoro dhib iguma aha laakiinse idinka way idiin roon tahay eeyaha iska jira oo iska jira kuwa sharka sameeya oo iska jira gudniinta beenta ah waayo innagu waxaynu nahay kuwa gudan oo ruuxa ilaah ku caabuda oo ciise masiix ku faanaa oo aan jidhkana ku kalsoonayn inkastoo aan aniga qudhayduba jidhka ku kalsoonahay haddii nin u malaynayo inuu jidhka ku kalsoon yahay anigu waan ka sii daranahay aniga waxaa lay guday maalintii siddeedaad oo waxaan ahay jinsiga reer bani israa'iil oo waxaan ka ahay qabiilka benyamiin oo waxaan ahay cibraani ka mid ah cibraaniyada oo xagga sharcigana waxaan ahay farrisi xagga qiiradana waxaan ahaa mid silcin jiray kiniisadda xagga xaqnimada sharciga ku jirtana waxaan ahaa eedlaawe habase yeeshee waxyaalihii faa'iidada ii ahaa kuwaas masiixa aawadiis ayaan khasaare ku tiriyey runtii anigu wax kasta ayaan khasaare ku tirinayaa wanaagga aqoonta aan aqaan rabbigayga ciise masiix aawadiis kaas oo aan aawadiis wax kasta ugu khasaaray oo haatan waxaan ku tirinayaa inay yihiin qushaash inaan masiix faa'iido ahaan u helo oo isaga dhexdiisa layga helo anigoo aan lahayn xaqnimo tayda ah taas oo sharciga laga helo laakiinse anigoo leh tan laga helo rumaysadka masiixa taas oo ah xaqnimada xagga ilaah rumaysadka lagaga helo inaan ogaado isaga iyo xoogga sara kiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa anigoo isaga xagga dhimashadiisa ugu ekaanaya si kasta ha ahaatee haddii aan gaari karo sarakicidda kuwii dhintay mana aha inaan hore u helay amase hore la ii kaamilay laakiinse waan ku sii dadaalayaa inaan qabsado wixii ciise masiix ii qabtay walaalahayow anigu ku tirin maayo inaan aniga qudhaydu weli qabsaday laakiinse wax keliya ayaan samaynayaa waxyaalihii iga dambeeyey intaan iloobo ayaan waxaan laacayaa waxyaalaha iga horreeya anigu waxaan dadaal ugu roorayaa xagga goolka iyo ilaa abaalgudka yeedhista sare oo ilaah oo ah xagga ciise masiix sidaas daraaddeed in allah inteennii kaamil ahu aan sidaas ku fikirno oo haddii aad si kala duwan wax kaga fikirtaan xataa waxaas ilaah baa idin muujin doona laakiin wixii aynu hore u gaadhnay isla waxaas aynu ku soconno walaalayaalow idinku kulligiin igu wada dayda oo u fiirsada kuwa sidaas u socda xataa sidaad annaga masaal noogu haysataan cadaawayaasha iskutallaabta masiixa waayo waxaa jira kuwo badan oo socda oo aan marar badan wax idinka sheegay oo aan haddana anigoo ooyaya idin sheegayo inay yihiin cadaawayaasha iskutallaabta masiixa oo kuwaas dhammaadkoodu waa halligaad ilaahooduna waa caloosha ammaantooduna waxay ku jirtaa ceebtooda oo waxay ka fikiraan waxyaalaha dunida laakiinse innaga waddanimadeennu waxay ku jirtaa jannada halkaasoo aynu weliba ka sugayno badbaadiye kaas oo ah rabbi ciise masiix isagu wuxuu beddeli doonaa jidhkeenna liita inuu u ekaado jidhkiisa ammaanta leh oo wuxuu ku beddelayaa xoogga uu isagu ku awoodo inuu wax kastaba isaga hoosaysiiyo iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee filiboy waano sidaas daraaddeed walaalahayga aan jeclahay oo aan u xiisoonayow idinku waxaad tihiin farxaddayda iyo taajkayga gacaliyayaalow xagga rabbiga saas ugu xoogaysta waxaan waaninayaa yu'odiya oo waxaan waaninayaa sutukhe inay labadoodu xagga rabbiga iskumaan ahaadaan ka ila shaqeeya oo runta ahow waxaan kaa baryayaa inaad dumarkaas caawiso waayo iyaga iyo kalementos iyo kuwa kaloo ila shaqeeyaba oo magacyadoodu ku qoran yihiin kitaabka nolosha waxay iila dhibaatoodeen injiilka aawadiis mar kasta rabbiga ku faraxsanaada oo weliba waxaan idin leeyahay farxa qabownimadiinna dadka oo dhammu ha ogaado waayo rabbigu waa soo dhow yahay waxba ha ka welwelina laakiinse wax kastaba baryadiinna ilaah ku ogaysiiya tukasho iyo duco mahadnaqid la jirto oo nabadda ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa ayaa waxay qalbiyadiinna iyo fikirradiinna ku dhowri doontaa ciise masiix ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay wax kasta oo run ah iyo wax kasta oo sharaf leh iyo wax kasta oo xaq ah iyo wax kasta oo daahir ah iyo wax kasta oo door ah iyo wax kasta oo wanaag laga sheego haddii wanaag ku jiro iyo haddii ammaano ku jirto waxyaalahan ka fiirsada idinku sameeya waxyaalihii aad barateen oo aad hesheen oo aad maqasheen oo aad anigu igu aragteen oo ilaaha nabadduna wuu idinla jiri doonaa bawlos wuxuu dadka filiboy ugu mahadnaqay deeqdoodii laakiin rabbiga aad baan ugu faraxsanahay inaad haatan ugu dambaysta mar kale iga fikirteen taas oo aad ka fikiri jirteen laakiin aad fursad u weydeen ka hadli maayo baahi waayo waxaan bartay inaan raalli ku ahaado hadba xaaladdii aan ku jiro waxaan aqaan saboolnimada oo weliba waxaan aqaannaa barwaaqada meel kasta iyo wax walba waxaan ku bartay dhergidda iyo gaajadaba barwaaqada iyo baahidaba wax walba waan ku samayn karaa gargaarkiisa kan i xoogeeya habase yeeshee si wanaagsan baad yeesheen markaad dhibaatidayda ila qaybsateen idinka qudhiinnuba waa taqaaniin reer filibeeyow in injiilka bilowgiisii markii aan makedoniya ka soo kacay aan kiniisudduna ila qaybsan waxa ku saabsan bixinta iyo helidda idinkoo keliya mooyaane waayo xataa markii aan tesalonika joogay idinku mar iyo labaad ii soo dirteen wixii aan u baahnaa ma aha inaan hadiyad doonayo laakiin waxaan doonayaa midhaha xaggiinna ku kordhaya laakiinse anigu wax kastaba waan haystaa oo waan barwaaqaysanahay waan dherigsanahay waayo waxaan ebafroditos ka helay wixii aad ii soo dirteen kuwaas oo ah allabari ilaah aqbali karo oo uu aad ugu farxo oo caraf udgoon leh ilaahaygu wuu idin siin doonaa wixii aad u baahan tihiin oo dhan sida ay tahay hodantinimadiisa xagga ammaanta ciise masiix ku jirta haddaba ammaanu ha u ahaato ilaaha aabbaheenna ah weligiis iyo weligiis aamiin nabadgelyaynta igu salaama mid kasta oo ka mid ah quduusiinta ciise masiix walaalaha ila jooga way idiin soo salaamayaan quduusiinta oo dhammu way idiin soo salaamayaan khusuusan kuwa guriga kaysar jooga nimcada rabbi ciise masiix ha la jirto ruuxiinna